maamulka degmada luuq ee gobolka gedo ayaa waxay dib u fureen garoonka diyaaradaha ee magaalada kadib markii ay saamaysay fatahaadii aliino sanadkii tegay labada kun labaatan iyo saddexda xarijarka dib u dayactirka ee garoonka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada luuq guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka gedo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada guddoomiyaha maamulka degmada luuq daahir maxamuud iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka gedo cusmaan nuux oo dahfuray garoonka ayaa waxay u mahadceliyeen cid kastaoo ka qayb qaadatay dhismaha garoonka juhdi badan iyo dadaal badan iyo dhismo badan oo la geli kadib taa waa lagu guulaystay ilaahay falligiis baa loogu guulaystay cid kasta oo ka qayb qaadata dowlad goboleedka jubbaland way ka qayb qaadatay dhismaha eelaboorka degmada luuq madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam aad iyo aad buu u mahadsan yahay arrinta uu naga caawiyey ee eelaboorka degmada luuq waa ugu mahad celinaynaa madaxweyne waad mahadsan tahay baan ku leenahay dadaalka aad muujisay iyo saad ooga danqatay dadkaadii hawashadii kaa soo gaartay taas marka inaan la wadaagnaan rabnaa bulshada wixii hadda ka dambeeyey gadaalka dambo arrintaas waxbuu ka geystay wax la qarin kara ma aha ilaahay idinkiis arrintaas waa lagu guulaystay eelaboorkan hay-adaha samafalka maanta waxaan rabaa halkaa inaan kaga faa'iidaysa baaq inaan u diraan rabaa hay-adaha samafalka si u dhacay fatahaadihii alinihi degmada luuq aad bay u dayacan tahay baahi fara badan baa ka jirto hay-adaha samafalka waxaan ugu baaqayaa in ay degmada luuq ay u baahan tahay waxqabad kuna soo dhoweynayno bilaa shuruud la'aan wax shuruud ku xiran ma laha id kasta boolis bay leedahay booliskan iyadoo isticmaalayso annaga ka maamulhaan waxay nooga baahan yihiin oo ku saabsan amniga iyo waxqabadka ay u baahan yihiin hay-adaha inaan ka caawinaan diyaar u nahay ayagana waxaan ka rabnaa inay wax ka qabtaan degmada luuq ku soo dhiiridaan annagoo ku garab taagan waxqabadka ay qabanhayaan uguna mahad celinayna wax shuruudoo ku xiran ma jirta haba yaraatee hay-adaha ka howlgeli jira degmada luuq iyo kuwa hadda danaynaya intaba eelaboorkani waa furan yahay
waxaan filayaa garoonkan xilliga dhibaatada ay soo gaartay waxay ahayd xilliga fatahaaddii waxa ugu weyn oo dhibaato ay gaartay garoonku ahaa maalinkai fatahaadda ay dhammaatay hadda ka dhexaysa waxaa ka socotay shaqo aad iyo aad u bilaaran waxaana ka shaqaynay oo isxilqaamay maamulka degmada iyo dhammaan qaybaha bulshada waxaa la aruuriyey dhaqaala isxilqaan ah aad bay ugu fiican tahay degmada luuq in dhaqaalaha la aruuriyo marka la yirahdo wax bulshada loo qabta la yirahdo ay aad u aruurisa bulshada aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloo mahad celinaa maamulka maalinka ayada ahayd iyo hadda inta ka dhexaysa taagnaa iyo maanta oo dhammaanaysa taagnaana aad baan ugu mahad celinaynaa degmada oo guddoomiyaha ugu horeeya waxaa kaloo rabnaa inaan u mahad celinna madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ayagana qayb libaax leh ka qaatay garoonkan inuu dhismo qadkana ku jiray una taagnaa saacad kasta guddiyadii ka shaqaynayay iyo maamulka degmadaba garab taagnaa saacad kastana xiriirka soo samaynayay insha allahu tacaala garoonkan maanta waa noo furmay waxaan diyaar u nahay cid kasta oo kambani ah oo diyaarado wadata insha allahu inay ka shaqaysa dhammaan hay-adaha sida uu guddoomiyahaba iiga horreeyey uu u sheegay waxay u fasaxan yihiin degmada luuq iyo dhammaan guud ahaan gobolkaba inay hay-adihii ka shaqeeyaan